بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa biidni illaahi alkariim dersigeennii afaraad ee kitaabkeennii caqiidat alcawaam weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii sagaalaad kutubihii yaryarka ahaa oo caqiidada iyo siirada qayb ka mida ka sheekaynayey kitaabkii sagaalaad baan ku dhex jirnaa waa kitaabka la yidhaha caqiidatu alcawaam kitaabkaas dersigiisii afaraad ayaan maanta qaadanaynaa insha allah dersigeennii hore qaybta ugu dambayday oo sharaxeeda aan ka soo hadlaynaa wuxuu ahaa malaa'igta tobanka malag malaa'igta ilaahay waa horta badan yihiin aad bay u fara badan yihiin maadaama ay fara badan yihiin labaatan malag qaybtii magacooda tafsiil loo sheegay tafsiil in aad u barato magacyadooda aad barato baa waajib ah waa toban malag hal hal in loo bartaa waajiba qaybtii nuuc ahaan hadda loo sheegana nuuc ahaan baa loo baranaya laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa lama koobi karo malaa'igta marka horey baan uga soo sheekaynay dersiga sharaxa noogu laabnaa wuxuu ahaa tobanka malag oo la kala yidhaahdo malakul jibriil mikaa'iil israafiil casraa'iil munkar nakiir raqiib catiid raqiib catiid maalik ridwaan tobankaa malag tobankaa malag sharaxoodaan kusoo dhex jirn beydka marka insha allahu dersigeennan afaraad ka bilaaba doono waxa weeye arbacatun min kutubin tafsiiluhaa towraatu muusaa bilhudaa tanziiluhaa zabuuru daawuuda wa injiilu calaa ciisaa wa furqaanu calaa khayri almala wa suxufi alkhaliili waalkaliimi fiiha kalaamu alxakami alcaliimi halkaasuu ka bilaabanaya dersigeennu laakiin beydkaa macnihiisa intaanaan gelin malaa'igta sharaxoodii iyo ka sheekayntoodiioo la faahfaahiyaa wax yar nooga harsanaayeen malaa'igtaa tobanka malaga sida aan soo ogaanay afar qaybood baa loo qaybiyaa malaa'igtaa waxa weeye almutasarifuun waalfaatinuun waalxaafiduun waalkhaasinuun baa loo qaybiyaa qayb waa qaybta tasarufka koonka qaybo badan oo maamulkiisa ilaahay u dhiibay subxaanahu wa tacaala qaybtaasu waa afar malag malakuljibriil mikaa'iil israafiil casraa'iil ru'asaa'u lmalaa'ikati baa la yidhaahdaa malaa'igta madaxdoodii kuwa ugu fadliga badan malaa'igta weeyaan malakuljibriil malagga la yidhaahdo malakuljibriil waad ogtihiin hawlaha uu qaba jiray ummad kastoo ummaddii la halaagaya loo ummadaha la halaagaya waa tii loo soo diri jiray nabi walba macallimkiisiibu ahaa waxyiga uu ambiyada ilaahay u keeni jiray malagga la yidhaahdo malakul isra mikaa'iil baagidda biyaha iyo badaha iyo arsaaqda iyo nafta oo la ruuxda lagu suureeyo riximka iyo qofka uurkiisa hooyada lagu suureeyo ruuxda macnaha waxa weeye taswiiru aljinati fi larxaam canugoo meesha lagu su lagu suureeyo iyo naftiisa me muuqaalkiisa meesha lagu macnaha lagu taswiiriyo waxyaabahaasoo dhan in uu qabtama hore uga soo sheekayn malagga la yidhaha malakul israafiil waa malaga buunka afuufa afartaa marka malag sida malagga la yidhaha masalan ba casraa'iil oo kaleeto malagga la yidhaha casraa'iil muxuu qabtaa hadda malagga la yidhaha casraa'iilna waa malagga ruuxda makhluuqa ka qaada walow makhluuq walboo nafta ku jirta u nafta ka qaadaa walow qamlatan ow bacuudatan ow barquusa boodaba allaha ka dhigo kaneecaba allaha ka dhigo injirba allaha ka dhigo quraanjaba allaha ka dhigo nafley oo dhan naftayaa ka qaada malakul casraa'iil baa ka qaada nafta kamaa dahaba ilayhi ahlulxaqi waa sida ay qabaan culamaa ahlusunna waljamaaca laakiin bidcada la yidhaha muctasiladaa waxay qabaan nafta wuxuu ka qaadaa insiga iyo jinniga laakiin kama qaado makhluuqa qaybihiisa kaleeto kama qaaday leeyihiin malaa'igta iyo shimbiraha iyo makhluuqaas kaleeto laakiin waa baatil mubtadacada qaarkood baa waxay qabaan xoolaha nafta kama qaado iyaduna waa baatil dhammaan makhluuq oo dhan naftooda waxaa qaada malakul jibriil waxaan rabaa malakul casraa'iil baan rabaa jibriil ma aha casraa'iil baa nafta qaada waa malakun cadiimun haa'ilulmandar waa malag markaad u jeedo aad u cajiiba oodkana oo macnaha mandarkiisu cajiib yahay samada ayuu madaxiisu ku sugan yahay wa rijlaahu fii tukhuumi alardi sufla labadiisa lugoodna dhulka midka ugu hoosay ku sugan yihiin baa la yidhi malaggaa la yidhaha casraa'iil wejigiisu looxulmaxfuudka ayuu qaabishan yahay khalqigoo dhan hortiisuu ka fiirsanayaa malaa'ig badan oo la shaqeeya qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum malakulmowt baa nafta qaadaya malaa'ig badan boo marka waxaa jira malaggaan la shaqayda ayaa jira baa la yidhaahdaa malaa'ig badan baa la shaqaynaysa weeyi acwaan buu leeyahay oo markaa waxa weeye la shaqaydooo nafta macnaha waxa weeye kala qaada dadka kala qaada ayuu leeyahay malagaanu sida la tilmaamo malaa'ig badan baa la shaqayda weeyaan oo nafta kala qaadaysa qof kastaoo nafta laga qaadayo marka malaa'igtaa la shaqaynaysana acwaantiisii baa la yidhaahdaa kuwii asaga caawinayey oo la shaqaynayey oo waxa weeye hawsha ou qabanayo macnaha la qabanayey bay noqonayaan baa la yidhaahday hadda malagaan la yidhaha malakul malaku casraa'iil nafta in uu qaado oo loo wakiishay hawsha qabashadeeda qur-aanka ilaahay baaba lagu caddeeyey sida hadda aan caddaynay malakulmowt baa la yidhaahdaa qul yatawafaakum waxaa idin oobsanaya malakulmowti alladii wukila bikum malagii laydiin wakiishay huma ilaa rabbikum turjacuun marka malagaasu nafta ayuu qaadaa casraa'iilna weeye malakulmowtku sida la tilmaamo meelo kale lagu caddeeyo nafta ayuu qaadayaa malaa'ig badan baana la shaqaynaysa qofka mu'minka waa u dhimrinayaa wuxuu ugu imaanayaa bisuuratin xasana laba malagoo waxaa jirta la yidhaha alfatinaan oo dadka imtixaama qabriga ku imtixaama ilaahay noo fuudeey waa munkar iyo nakiir waa laba malag oo madmadow oo markaa macnaha waxa weeye sida culummada qaar ay tilmaameen yakhruqaan alarda bianyaabihima waxay leeyihiin shucuur iyo timo masduulatun yojurun iyo juraaniha ay jiidayaan dhulka ku jiidayaan absaaruhumaa kalbarqi alkhaadif baa la yidhi waa laba malag oo waxa weeye aad macnaha xoog badan baa la yidhi mid walba gacantiisa waxaa ku sugan burrisoo wataa bir ah oo makhluuqoo dhan insiya jinni hadday kulmaan aysan sidaa u nuuxi karin hadday birta oo wato malaggaa munkar iyo nakiir la yidhaahdo oo ku dhifta baa la yidhi buuraha buruhu waa baabi'i lahaayeen labadan malag waxaa loogu talagalay insiga iyo jinniga ummatul mu'miniin ummatu dacwa mu'miniinta munaafiqiinta gaalada ummadoo dhan waxa weeye inay imtixaam ka qaadaan ilaahu noo fuuday oo qabriga ay ku su'aalaan qofka markii la aaso oo dadku ka soo tagaan baa su-aasha qabriga lagu su'aalaa labadan malag baa u imaanaya naftaa lagu soo celiyaa sida jumhuurul culamaa ay qabaan culummada qaar adhaha niskiisa korabisaa ruuxda lagu soo celiyaa qaarna waxay leeyihiin badankiisoon ruux lahayn baa su-aasha la weydiiyaa laakiin waa daciif waxaa xoog badan ruuxdaa lagu soo celiyaa jismigiisoo dhan dareen baa loo yeelaa wax ku fahmayo markaas bay malaa'igtu su-aasha weydiinayaan oo markaa waxa weye xawaastii caqligii iyo cilmi oo markaa khitaabkiisa ku tawaqufayo wax ku garan karo oo ku jawaabi karo ayaa loo soo celiyaa su-aashii baa marka la weydiiyaa qofka haddii xitaa markii horeeto xibnihiisa dab uu ku gubtay ama macnaha googo'ay ama waraaba uu cunay ama hawadaa diyaarad kula qallibantay qabrigaa mar walba su-aasha lagu weydiinayaa labada malag munkar iyo nakiir markay u yimaadeen qofka waa soo fariisinayaan markaabay haddii uu qof hadda xunahay si ad adayga bay ku weydiinayaan baa la yidhi laakiin qofka mu'minka inay u dhimriyaan baa la tilmaamay su-aasha ilaahay iyo sakaraadka allaha noo fuudeeyo waxa qofka ay su-aalayaanoo munkar iyo nakiir su-aalaha dadka ay weydiiyaan waxa weeye ilaa siddeed su-aalood baa la gaarsiiyaa waxay odhanayaan man rabbuka rabbigaaga sheeg bay leeyihiin wamaa diinuka diintaada sheeg bay leeyihiin waman nebiyuka nabigaaga sheeg bay leeyihiin wamaa qiblatuka qibladaada sheeg bay leeyihiin waman ikhwaanuka walaalahaaga sheeg bay leeyihiin wamaa imaamuka imaamkaaga yuu ahay bay ku leeyihiin wamaa minhaajuka minhaajkaaga iyo waddadaad ku soco jirtay sheeg baa lagu leeyahay wamaa camaluka camalkaagii sheeg baa lagu leeyahay sideeddaas su'aal baa qofka la weydiinayaa faman wafaqahu allaahu wahabbatahu bilqowli haabit qofkii marka ilaahay doortoo qof mu'min ahoo khayrka la waafajiyo wuxuu odhanayaa baa la yidhi jawaabtiioo saxa ayuu ku jawaabayaa weliba dadka waa wanaagsan waxay odhanayaan yaa idin soo diray markaasuu midkood wuxuu leeyahay haddee macnaha ninkaan nin wanaagsan weeye ilaahana soo diray si waa waa imtixaamkaagana loo soo diray bay leeyihiin markaasuu qofkii mu'minka ahay ka jawaabayaha wuxuu odhanayaa rabbi allah waalislaamu diini wa muxammadu nabiyi wa huwa khaatimu alambiyaa waalkacbatu qiblatii waalmu'minuuna ikhwatii waalqur'aanu imaamii wasunnatu minhaajii wa ana qara'tu kitaab allah faamantu bihi bikitaab illaah wasaddaqtuhu wayaquulaani lahu idaa wufiqa liljawaabi saddaqta wanam nawmata alcuruus aladii laa yuuqidhu ilaa axabu annaasi ilayh waxaa la yidhi qofka mu'minka wuu ka jawaabayaa wuxuu leeyahay rabbigaygu waa ilaahay diintu waa islaamku waa diintaydii nabi moxamed baa nabigayga ah kacbada ayaa qibladaydu ahaad mu'miniinta walaalo ii ahay qur-aanka ii imaam ah sunnada nabi moxamed buu manhajkaygu ahaa kitaabka ilaahay baan akhriyoon rumeeyey nabi moxamed ba waan rumeeyey calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim waxaa ku qoran su-aasha qofka la weydiinayo inay ka mid tahay nabi moxamed baa loo soo suureeyaa sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxaa loo odhanayaa nabiga marka loo soo suureeyo oo muuqaalkiisa magaciisa loo sheegi maayo waxaa la leeyahay maa kunta taquulu fi haada annabiyi muxammed ama waxaa loo leeyahay maa haada arajul mataqaan rajulkan muxuu yahay markaasuu qofka mu'minkaa wuxuu odhanayaa ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluh nabiyullaahi muxamed weeyi jaa'anaa bilbayinaat xujooyin cadcad buu noola yimid waan rumaynoo waan raacna buu leeyahy su-aasha tooskaa oo saxdaa buu ku jawaabayaa mu'minku ilaahay nagu daro laakiin gaalka markii imtixaamkan la su-aalaye munaafiqu rucbi baa ku dhacaya markaasuu meel oo wax ka fiiriyo gara weynayaa baa la yidhi markaasuu wuxuu odhanayaa haahu haah haah laa adri anigu ma ogi buu leeyaha baa la yidhi anigu ma garanayo dadka hadal dhahayaan maqla waan iska dhiji laakiin ma garanayo marka su-aasha dadna hadde waxa weeye waa loo fuudeeyaa dadna waa lagu adkaynayaa weeyaan dad baa xataa waxaa la weydiiyaa buri cabdullaahi ibni cabbaas qof baa waxaa la weydiiyaa bay culummadu dhaheen ictiqaadaadkiisa qaar ka mid a qofna caqiidadiisii oo dhan baa la weydiiyaa cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi qof baa shahaadateyn kaliya la weydiiyaa cikrama wuxuu yidhi qof baa la weydiiyaa nabi moxamed rumaynta uu rumeeyey marka su-aal bay culummadu meeshaan oo kale ka keenaan waxay dhaheen munkar iyo nakiir ma laba malag ba kaliyaha mase qof walbaahi munkar iyo nakiir buu leeyahy munkar iyo nakiir waa laba laba malag kale ah weeyaan waa laba malag qof kastaa gooni uma leh laba malag baa qof walboo dhinta su-aasha weydiinaysa idan marka su-aasha meesha ku jirtaa waxa weeye hal waqti ayaa adduunka intaasoo qofood baa dhimanayso qabri la geliyaa marka labadaan malag masalan adiga hadday su-aashii ku weydiinayaan qofkaas kalena gormay weydiinayaan waxaa la yidhi waxaa dhici karta ilaahay in jismi jismigooda weyneeyo ilaahay karsiiyo oo hal saacad gudaheed makhluuqaasoo dhan inay ku weydiiyaan taas wax maanica ma ka imaan kara baa layidhi imaam suyuudi wuxuu yidhi waxaa badan waxaa dhici kara in ay badan yihiin baa dhici karto qolo walbaaba munkar iyo nakiir gooniya u tegi karo taana way dhici kartaa baa la yidhi hadde qofkii mukallafa ilmaha saqiiradaa su-aasha qabriga lama weydiiyo waa qofkii mukallafa walow jinniba ha noqday ayaa su-aasha la weydiiyaa malaa'igta ambiyada ilaahay su-aasha qabriga lama weydiiyo sidiiqiinta su-aasha qabriga lama weydiiyo shuhadada su-aasha qabriga lama weydiiyo habeen walba qofka suuratulmulki aqriya ama suuratu sajda aqriya ama markii uu jirnay ilaa waxa weeye suuradda la yidhaha suuratu ikhlaaska badiyo akhriyey qofkaas su-aasha ilaahay wuu ka ilaaliyaa qabriga lagu imtixaamona waa la yidhaahdaa hadda munkar iyo nakiir munkar iyo nakiir kuwii la inkiraya waxaa loogu bixiyey bini aadamka khalqigooda ma shabahaan xataa malaa'igtana ma shabahaan shimbiraha kalena ma shabahaan xoolahana ma shabahaan korsocotadana ma shabahan waa khalqi cajiib ah oo markaa waxa weeye dadka naadiriinta ahu qalbigooda uusan ku degayn ay cabsanayaan baa layidhi ruuxa gaalkaho la cadaabayo ay aragtidooda kaliyahaaba cadaab ugu filan baa la yidhaahdaa dadka marka mu'miniinta dhibkuma ahane waxay dhibku yihiin waa un imtixaamyadaasu waa dadkii kaleeto xuxumay ilaahay naga badbaadiyo waxaa la yidhi qabriga su-aashiisa waxaa la yidhi sayidinaa cumar baa la yidhi markii uu geeriyooday oo lagu aasay nabigeenna dhinaciisa sala allahu calayhi wasalam dadkii soo duugana ay ka soo tageen sayidinaa cali baa meeshii ku haray baa la yidhi bal wuxuu dhegaysanayaa qabriga hadal inuu ka maqlo markaasuu wuxuu maqlay sayidinaa cumar hadalkiisuu ilaahay maqashiiyey sayid cumar oo malaa'igtii la hadlaya munkar iyo nakiir la hadlaya ayuu ilaahay maqashiiyey in allaha calaa kulli shayin qadiir qof qabri ku jiro hadalkiisa lagu maqashiyo in badan bay dhacday dad badan bay ka dhacday qisooyinkaasu aad bay diinta ugu badan tahay nabigeennana xataa calayhi salaatu wasalaam ilaahay laba qabri oo dadka ku jira la cadaabayo wuu maqashiiyey dad badan oo mu'miniinna waa la maqashiiyey marka haddii qof mu'mina arrintaasu ka dhacdo karaamo ayaa lagu magacaabaa karaamadana lama inkiri karo wa asbitan karaamatan lilwliyaa waman nafaha fambidan kalaama sayidinaa cali wuxuu maqlay sayid cumar oo malaa'igtii munkar iyo nakiir la hadlaya sayidinaa cumar markii ay u yimideen labadan malag wuxuu ku yidhi ayuhalmalakaani ana wacadtukumaa wa uusiikumaa an laa taatiya almu'min an laa ta'tiya almu'mina bacda hada alwaqti bisuuratimaa haadihi bal inqusaa min haadihi liannii lamaa ra'aytukumaa bihadihi alxaala xasala lii khawfun wa fasxun shadiid wa ana saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fakayfa bisiwaaya idaa ra'aakumaa bihaadihi faqaalaa samcan wa daacatan laa nacsiya amraka yaa saaxiba rasuuliillah sidaasuu maqla baa la yidhi sayidana sayidina cali sayid cumaraa wuxuu la hadlayaa labadii malag munkar iyo nakiir buu la hadlayaa markaasuu wuxuu ku leeyaha baa la yidhi sayid cumaraa labada malag wuxuu ku leeyahay labadan malagow waxaan idiin dardaarmayaa maanta kabacdi qof mu'mina suuradan iyo muuqaalkan adinkoo ku suuraysan haw imaanina qofku markuu idin arko mu'minka wuu isku naxayaa anigu markii aan idin arkay buu yidhi ayaan aad u cabsaday oon naxay oon argagaxay wa ana saaxibu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam anigoo ah nebi moxamed saaxiibkiisii nebi moxamed jeclaa fa kayfa bisiwaaya aniga qofka iga soo haray balka warrama anigii baaba idinka naxayay markaasi waxay dhaheen waan ku maqalnay waana ku adeecnay sayid cumarow sayidina cali baa wuxuu yidhi wallaahi maa yazaalu cumaru yanfacu nnaas fii xayaatihi wa mamaatih ilaah baan ku dhaartay sayidinaa cumar dadka markuu noolaa iyo markuu dhintayba mar walba dadka muslimiinta ayuu anfacayaa xataa qabriga isagoo ku jira wuxuu ku dadaalayaa munkar iyo nakiir in aanan ka nixin oo ayna ay macnaha noo dhimriyaan buu ku dadaalayaa buu yidhi qabrigii baa laga maqashiyey sayidinaa cabdullaahi ibni cabbaas markii la aasay oo qabriga la geliyey saxaabigaas yaa aayad qur-aan oo qof akhrinayda aan la oqoon ayaa laga dhex maqlay qabrigiisi yaa ayatuha nafsu almudma'inna irjicii ilaa rabbik aayaddaasaa la maqlay aayaddaas suuratlfajri ugu suuratulfajri ugu dambayda oo qof akhrinaya aan la oqoon baa qabrigiisa ka dhex yeertay yaa ayatuha nafsu almudma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii qabrigii baa laga dhex maqlay marka taa waxay bishaaro u tahay nafta sayidinaa cabdullaahi ibni cabbaas in uu ahaa mu'min ilaahay jeclaaday oo qabriga ilaahay ugu naxariisanayo sayidinaa cumar ibnu khadaab markii la aasayna hadalkiisiibaaba qabriga laga dhex maqlay mu'miniinta oo u dhimrinayo oo munkar iyo nakiir oo ula hadlayo laba malag oo waxaa jirta la yidhaah malaa'ig waxaa jirta la yidhaha alxaafiduun oo dadka xafida malaa'igta xaafiduunta la yidhaahdo laba qayb bay u kala baxaan qayb waxay xafidaan addoonka wax walboo dhibabay ka ilaaliyaan qaybna addoonka wax walbou sameeyo ama ku qowlo ay macnaha waxa weeye xafidaan oy qoraan weeyaan malaa'igta marka addoonka dhibka ka ilaaliya casharatun billeyl wa casharatun binnahaar toban malag baa maalinkii oo dhan waardiye kaa hayda habeenkiina toban malag baa waardiye kaa hayda markaaad iska hurdaydo bahallada socdaahi sankaaga iyo afkaagii geli lahaayeen baa la yidhi laakiin malaa'ig ilaahay buu ilaahay kuu soo diray ilaahay noo soo diray baa waardiye ka qabanaysa weeyaan sayiddanaa cuhmaan baa nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam malaa'igta bini aadamka loo wakiishay oo ilaalinayso balaayada iyo dhibka kaka ilaalida markaasuu nabigu yidhi likulli aadamiyin casharatun billeyl wa casharatun binnahaar ruux walboo bini aadama toban malag baa habeenkii waardiyeyda maalinkiina toban baa waardiye ka qabanaysa dhinaca midig macnaha waxa weeye mid baa ka jooga dhinaca bidixna mid baa jooga labana waxay ka joogaan horay iyo gadaal labana waxay ka joogaan dhinaciisa mid wuxuu hayaa foodiisa hadduu qofku tawaaduco rafacahu hadduu takaburana hoos buu u celinayaa midna wuxuu taag labana waxay taagan yihiin faruuryihiisay waardiye ka hayaan oo qofkaa salliga nabiga badiya calayhi salaatu wasalaam bay xafidayaan oo ilaalinayaan midna wuxuu waardiye ka hayaa oo qofka ka waardiyeynayaa abeesada iyo bahalaha afkiisa inay galaan markuu hurdayo afka iyo sanka iyo bahalla ka galaan buu ka waardiyeynayaa malaa'igtaasoo dhan baa addoonka ilaalinayso hadda xaafidiin baa la yidhaahdaa malaa'igtaasoo dhan xaafidiin baa la yidhaah weeyaan laba malag oo ayagana waxaa jirta la yidhaahdo ayaga naftoodana la yidhaahdo xaafidiin la yidhaahdo oo labadaa malagoo xaafidiinta addoonka wax walbou ku qowlo ama ficilahuu sameeyo bay xafidayaan oo waa maxay waa raqiib iyo catiid maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ayuu ilaahay yidhi wax walboo qofka uu ku qowlo ayay xafidayaan labadaa malag garbaha ayay kaa saaran yihiin malag mid waxaa la yidhaha raqiib catiid midigtow dhinaceedu xigaa midna waxaa la yidhaha raqiib catiid dhinaca bidix buu saaran yaha baa la yidhi labadaa malag addoonka mar walba way la joogayaan markii addoonku uu dhintona qabrigiisay joogayaan tasbiix bay akhrinayaan iyo tawxiid iyo takbiir sawaabkiisana way u qorayaan ilaa qiyaamada laga gaaro mu'min hadduu ahaa hadduu gaal ahay ama munaafiq ahayna way lacnadayaan baa la yidhaahdaa labadaa marka malagna sidaasba iyagana la sheegaa weeyaan waxay kaloo culummadu ay tilmaameen maalin walba iyo habeen walba laba malag boo kale ayagana jirta waa la yidhaahdaa falilyawmi malakaan walilaylati malakaan fatakunu almalaa'ikatu arbacatun yatacaaqabuuna cinda salaati alcasri wa salaati subxi weeyi taana iyadana waa la tilmaamaa baa layidhi labada malag oo marka raqiib iyo catiid la yidhaahdo aan ku laabanee labadaa malag mid wuxuu qoraa xasanaadka midna wuxuu qoraa sayi-aadka bimacnaa mid wuxuu qoraa wanaag walbood samaydo midna wuxuu qoraa wax walba oo xumaanahood samaydo labadooda yaa madaxa waxaa madaxa midka qora wanaagga qofku markuu wanaag sameeyo horay baa looga qorayaa laakiin dembi hadduu sameeyo malagga xasanaadka qora malagga xasanaad qoraa wuxuu leeyahay kan kale wuxuu ku leeyahay ha qorin dembiga uu sameeye ha u qorin waxaa dhici karta lacallahu yastakfiru ow yatuubu bal inuu ilaahay usoo laabtaa laga yaabaa waa loo kaadinayaa baa la yidhi oo waa la sugayaa hadduu toobo keeni waayo lix saac baa loo kaadiyaahe markaasuu wuxuu odhanayaa uktub araaxana allaahu minhu wahaada allaha nooga raaxeeyo balaayaha ku dhacdee u qor marka dembigiisa waa ka soo laaban waaye bal ka warrama walaalayaal markaan soo laaban weyno oon dembigii isku dhejinno oonan dib u soo laabanaynin ayay malaa'igtu markaasuu malagu noo qorayaa baa layidhi qofka marka waxa weeye labadaa malag saacad walba way la soconayaan waana u qorayaan wixii uu sameeyo qowlan ow ficlan ow casman baa la yidhaahdaa waxuu xataa go'aansadaa loo qoraya labadaa malag oo raqiib iyo catiid la yidhaahdo addoonka mar walba way la socdaan kamana harayaan laakiin saddex waqti oy qofka ka fogaadaan baa la sheegay saddexdaa waqti waa maxay qofku markuu musqusha ku jiro way ka fogaadaan oo macnaha uu xaajadiisa gudanayo wa cinda aljimaac zawjka iyo zawjadu markay kulmayaanna way ka fogaanayaan markau qabaysanayana way ka fogaanayaan saddexdaa xaalo weeyaan laakiin saddexdaa xaalo ee musqusha intuu ku jiro iyo zawjka iyo zawjadu intay kulmayaan markau mayranayo xaaladaa hadalkii ama ficilkii afkiisa ka soo baxa way qorayaan baa la yidhi way ka sikanayaan laakiin markau xaajadiisa dhammaystay u qorayaan wixii uu sameeye weeyaan waa loo qorayaa macnaha waa loo qorayaa mar walbaba axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu yidhi malaa'igtu sooma galaan guri ou yaallo musawirka iyo eyga ku jiro iyo masalan laa tadkhulu lmalaa'ikatu baytan fiihi jarasun dawanka midkuu yaalla iyo axaadiista nuuca dhahaysa oo malaa'igtu sooma galaan waxaa looga jeedaa ma aha malaa'igtaasu kuwa garbaha saaran maahan waa malaa'ig kaleoo la yidhaahdo malaa'ikaturaxma ayaa la yidhaahdaa sooma galaan sidaasaa looga jeedaa malaa'ikaturaxma qaybta marka waxaan soo ogaanay almutasarifuun waan soo ogaanay malaa'igta tasarufka koonka afar baan kusoo sheegan malaa'igta imtixaamkana waa labo waa munkar iyo nakiir malaa'igta addoonka xafidana kuwana waxay xafidaan dhibaataday ka ilaaliyeen kuwana wuxuu sameeyo o dhan bay u qoraan raqiib iyo catid waan soo ogaanay maxaa noo haray hal qayb alkhaazinuun baa la yidhaahdaa waa malaa'igta qaarna ay hayaan maamulka jannada qaarna waxay ku jiraan oo kaydkeeda hayaan naarta weeyaan malaa'igta marka khaazinuunta laysku yidhaahdo qasnad hayayaal kayd hayaha ah waxa weeye waa laba malag malaku maalik iyo waxaa laysku yidhaha ridwaan baa la yidhaahdaa maalik waxaa loo wakiishay naarta toddobada naarood malaa'ig la yidhaahdo azabaniya oo toban iyo sagaal malag oo suuratu mudasir lagu sheegay oo naarta ku tuura qof walbaoo la gelinayo ayaa la shaqeeya malaa'igta marka ilaahay cadadkooda lama yaqaano qayb walbo kuwan ka miduhu ciidamo badan buu sii leeyahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaa huwa ilaahay oon baa garanaya naarta marka allaha naga badbaadiyo hadda ka hor baan ka soo sheekaynay naartu toddoba albaab bay leedahay dabaqaadkeedana toddoba ayuu iska saaran yahay naar waxaa la yidhaha magaceeda jahanamo dadka mu'miniintaho caasiyoobaa lagu cadaaba midna waxaa la yidhaahdaa oo ka sii hoosayda laba yahuuddaa lagu cadaaba waxaa ku sii xiga alxudama nasaartaa lagu cadaaba waxaa ku xiga saciiro saabi'iinta waa qolo yahuudda ka mid a oo dibigii caabuday cijligii ayaa lagu cijligii nabi muuse markuu meesha kusii maqnaay kitaabka ku maqnaay qoladii dibiga caabudda weeye muuse saamir u suureeyey waxaa lagu cadaabaa saabi'iinta naarta la yidhaha saciiro kulaylka bad allah naga badbaadiyo waxaa ku xigta naarta la yidhaha saqara majuustaa lagu cadaaba dabcaabudka qoraxda dabka caabuda cibaadatu naar naarta la yidhaha jaxiima ayaa ku xigta waa midda lixaad qolada asnaamta caabudaa lagu cadaaba waxaa ugu hoosayda toddobada naarood naar la yidhaha haawiyo allaha naga badbaadiyo wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya waa naar kulayl badan naarta haawiyada la yidhaahdo waxaa lagu cadaabaa munaafiqiinta iyo gaalada kuwooda ugu dardaran sida fircoon haamaan qaaruun gaalada noocaasa baa lagu cadaabaa waa toddobada naarood midda ugu hoosayda naarta dhulkeeda hoose ciiddeedu waa rasaas naareed saanqaafkeeduna waa macda naareed derbigeeduna waa macnaha waxa weeye holac naareed shayga lagu shidaya iyo dhuxulaha iyo shidaalka naartu ay ku baxaysaana waquuduha annaasu waalxijaar waa macnaha dad iyo dhagxaan weeyaan xafidana xafidahana xafidana allaahu min aljamiic ilaahu dhammaan naga ilaali oo shafaacada nabiga nagu irsaaq iyo ridada ilaahay malagna waxaa la yidhaha ridwaan baa la yidhaahdaa ridwaan waa malaga ra'iista madax madaxa ka ah ee maamulka jannada weeyaan ruuxa ugu horeeya oo albaabka jannada garaaca ayaana habuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa ugu horeeya oo jannada garaaca ayaan ahaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kan ugu horreeya baan ahaa buu yidhi allahu akbar nabigeenna qofka oo ugu horeeyo oo malagga la yidhaha ridwaan oo jannada ka furaya baan ahaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam na waxa weeye jannada marka kaydhayaheedu waa malaggale ridwaan baa la yidhahdaa ridwaan albaabada jannada oo waaweyno waxa weeye waxaa la yidhaha sideed weeye baa la yidhi dadka tawxiidka ku dhegan oo shahaadateynka ku dhinta albaabbay ka soo galaan dadka ahlu salaadka ah albaabbay jannada ka soo galaan dadka ahlu soonka ah albaabbay ka soo galaan dadka ahlu zakada ah albaabbay ka soo galaan dadka ahlu xajka ah albaabbay ka soo galaan baabu lamri bilmacruuf wannahyi cani almunkar dadka wanaagga ummadda fara xumaantana ka reebana albaabbay ka soo galaan baabu sila dadka qaraabada xidhiiriyana albaabbay ka soo galaan baabuuljihaadi fii sabiili illaah haddee qofkii waddada ilaahay ku taaganna albaab buu ka soo gala jannada gudaheeda markii la galo ilaa toban albaab oo yar yarabaa kusii dhex yaala la yidhaahdaa albaabadaas waa kuwa horeoo waaweynaay jannadu marka waa toddoba janno mid waxaa magaceeda la yidhaha waxa weeye waxaa la yidhaha oo ugu sarrayda weliba alfirdowsa ayaa jannatulfirdowsa ayaa la yidhaahdaa haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan jannada la yidhaha jannatulfirdowsa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay weydiista jannana waxaa la yidhaha magaceeda marka jannatulfirdowsa waxaa ku xiga jannada la yidhaha jannatulma'wa waxaa saddexeeye jannada la yidhaha jannatulkhuldi waxaa afareeye jannatunaciim jannada la yidhaahdo waxaa shan ku ah jannatu cadnin jannada la yidhaha nagaadiga beerteeda loo yaqaano waxaa shan ku ah daarusalaam macnaha waxa weeye alfirdowsa jannatulma'wa jannatulkhuldi jannatunaciim jannatu cadni waxaa lix ku ah baan rabaa daarusalaam waa midda lixaad waxaa ugu dambeeya daaruljalaal janno la yidhaha magaceeda daaruljalaal cadamada gurigeedii baaba la yidhahda allaha jalaalka ah macnaha gurigii weynaa waa guri weyn oo ilaaha jaliilkaahi mu'miniinta u diyaariyey marka jannooyinkaa faraha badanna sidaas bay noqonayaan hadda ahlu jannaha wanaagga ay helayaan lama xisaabi karo waxaa la yidhaha ahlu jannuhu markay inay wax cunaan doonaan waxay odhanayaan subxaanaka allaahumma markaasaa hortooda inta ay rabaan baa lasoo dhigaya bal u fiirso ahlu jannaha walaalayaal intay rabaan xeerada lasoo dhigo ahlu jannaha hortooda hal mayl oo kala dhirkeedu jeeda ballarkeeduna mayl buu jeedaa wax walbay rabaan baa saaran cuntada markay dhammaystaan bay waxay odhanayaan alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin markaasaa haddana weelkii la qaadaya marka ayaga dhanba dacwadoodu waa oon sidaasoo dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma ahlu jannaha dacwadoodu waa noocaa weeyaan cuntada markay u baahdaanna middaasay ku dhawaaqayaan markay cuntadii ay dhammaystaanna hadalkaas bay ku dhawaaqayaan bes ahlu jannuhu sidaa weeyaan ahlu jannuhu waa noocaa weeye waxay rabeen iyo muraadkay rabeen tartiib bay u gaarayaan wax dhibaba kuma haydaba wax dhibaba kuma haydaba allahu akbar wa taxiyatuhum fiiha salaamun wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bal fiiri ya ahlu jannaha marka ilaahay wuxuu ku amaalmarinayaa amaalmarintaa weyninka badan oo aan la soo koobi karin oo waxa weeye aada u maqaamka weyn oo waxay rabaan markii sidaa ay ugu dhawaaqaanba horta laga soo dhigayo ayaa lagu amaalmariyaa ilaahay kuwa jannadiisa oo ku amaalmariyo oo raadi ka noqdo ilaahay ha nagu daro maxaa yaele dadka awan wanaagsan oo ilaahay ou doortay amaalkoodu noocaas weeye baa la yidhi markay cuntada ay u baahdaan oo wax yar in ay macnaha helaan ay u baahdaan waxay ku dhawaaqayaan kelimadaa horoo subxaanaka allaahumma dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma fiiri intaa bisay leeyihiin wa taxiyatuhum fiiha salaamun cuntadii markay cunaanna wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuratu yuunusaa qur-aanka looga sheekeeyey intaa bisay dhahayaan baa la yidhi bes dantoodiina waa gaarayaan jannada waxaa ku sugan maa laa caynun ra'at waxaan ilu arkin walaa udunun samicat walaa khabara calaa qalbi basharin marka jannada macnaha waxa weeye toddobadaa haddaan tilmaanay dahab bay macnaha ku sharxan tahaa baa la yidhaahdaa albaabka jannada ugu midka ugu soo horeeya waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah albaabka ambiyadu ka soo galaan iyo shuhadada iyo saalixiinta albaabka labaad oo dadka tukadaa ay ka soo galaanna waxaa ku qoran baa la yidhi waxa weeye albaabu athani baabu lmusaliin bikamaali asalaat waalbaabu athalith baabu lmuzakiin bidiibi anfusihim marka albaabadaas oo dhan sidaa qoralladaasay wada leeyihiin jannada marka waxa weeye wanaaggaas iyo khayrkaas baa lagu tilmaamo weeye wanaaggaas iyo khayrkaas baa lagu tilmaamay jannada la yidhaha daaru jalaalka oo kaleeto lu'lu cad bay ka samaysan tahaa la yidhi midda la yidhaha daarusalaamku yaa jawhar yaaquud ah oo guduudan bay ka samaysan tahay jannatulma'wa zuburjad cagaarahay macnaha kulligood waa jawhar iyo nuurkaas baa laga sameeyey jannatulkhuldi jawharta nuuca murjaanka la yidhaha oo asfarka ah baa laga sameeyey jannatunaciim min fidatin baydaa ayay ka samaysantah jannatu lfirdowsa min dahabin axmar dahab guduuda bay ka samaysantah jannatu cadnin min duratin baydaa ayaa laga sameeya buu leeyihi mid walbaahu nuuc gooni ah iyo sharaxaad gooni wanaag gooniya bay leedahay wanaag gooniyahon la heli karen bay leedahay weeyi wa masaakina dayiba fii jannaati cadnin buu ilaahay leeyihi waa qasrun min lu'lu'in fii dalika alqasr waa sar oo jawhar ka samaysan sartaa jawharta ka samaysan oo jannada ku sugan waxaa ku dhex sugan baa la yidhi toddobaatan guri oo yaaquud jawharta guduudan ah guri walba waxaa ku sugan toddobaatan waxa weeye toddobaatan daarood bay ahayd daar walba waxaa kusii sugan toddobaatan guri oo zumarjadka cagaaran ah guri walba waxaa yaalla waxa weye fii kulli beyt sariir guri walba waxaa yaalla sariir sariir walba waxaa dul saaran toddobaatan firaash oo gogola baa saaran firaash walba waxaa ku sugan zawjatun min xuurulciin fii kulli beytin guri walba waxaa ku sugan sabcuuna maa'ida toddobaatan xeero calaa kulli maa'idatin xeero walba waxaa ku sugan sabcuuna lawnan toddobaatan nuuc oo min adacaami cunto ah fii kulli beytin guri walba waxaa ku sugan sabcuuna wasiifan toddobaatan khaadim iyo wa wasiifatin toddobaatan khaadim oo rag iyo dumar iskugu jira weeyaan marka waa wanaag aan macnaha la soo koobi karin waa ka gudbaynaa malaa'igtaasaa marka sidaasaa malaa'igta waxa weeye lagu tilmaamay hadda malaa'igta ilaahay magacyadoodu dhammaantood asmaa'u lmalaa'ikati acjamiya malag walba oon soo sheegin magaciisu waa cajami ilaa arbacatun afar malag maahan afar malagaa magacoodu carabiya ridwan malik nakiir munkar nakiir marka malagga la yidhaha ridwan waxa weeye waa mun waa maa laa yansarif weeyaan marartu biridwana waa maa laa yansarif laa yaqbalu tanwiin waljara wuxuu wataa alcalamiya wa ziyaadatu alif wannuun laakiin kuwa kaleeto waa munsarif weeyaan matniga kitaabka darsigeennan afraad maanta wuxuu ka bilaabanayaa beytkan arbacatun min kutubin tafsiiluhaa towraatu muusaa bilhudaa tanziiluhaa arbacatun afar afartaasoo min kutubin kutub xaggeed ka ahaatay tafsiiluhaa afartaa kala saarideedu towraatu muusaa nabi muuse towraaddiisii weeye tanziiluhaa usoo gudub soo dejinteeduna bilhudaa hanuun buu ahaaday kitaabka labaad zabuuru daawuudda weeye midka saddexaad waa injiilun weeye oo calaa ciisa nabi ciise lagu soo dejiyey kitaabka afraadna waa furqaanun furqaan weeye furqaantaasoo calaa khayri lmalaa malaa macnaha mala'i makhluuqa midka ugu khayrka badan waa nabi moxameda lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam arbacatun afar afartaasoo min kutubin kutub xaggeed ka ahaatay tafsiiluhaa afartaa kala saarideedu towraatu muusaa nabi muuse towraaddiisii weeye tanziiluhaa nabi muuse towraaddiisana ama kutubahan oo dhan afarta ah dejintoodu bilhudaa hanuun bay ahaatay kitaabka labaad zabuurudu towraadday khabarkay ku cadfanta zabuuru daawuuda wa zabuuru daawuuda weye midka labaad wa injiilu injiil weeye injiishaasoo calaa khayri lmala calaa waxaan rabaa calaa ciisa nabi ciise lagu soo dejiyey midka afaraad wa furqaanu furqaan weeye furqaantaasoo calaa khayri lmala makhluuqa midkii ugu khayr ka badnaa dushiisa lagu soo dejiyey waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waajiba qof walba inuu ictiqaadiyo afar kitaab oo ilaahay soo dejiyey tafsiil hal hal inaad magacooda u barato waa towreed injiil zabuur furqaan afartaa kitaab oo ilaahay soo dejiyey afartaa kitaab hadda qur-aankeena carabi ka ahe towraad waxaa lagu soo dejiyey nabi muuse calayhi salaam towraatu muusa zabuurna waxaa lagu soo dejiyey nabi daawuud injiilna nabi ciise furqaanna nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin kutubta kaleeto waxaa waajiba in la ictiqaadiyo ilaahay kutubo badan samada inuu ka soo dejiyey waxaa mashhuura ana jamiica alkutub mi-atun wa arbaca waa afar kitaab iyo boqol xaashiyood waa la yidhaahdaa ama waa afar kitaab waxaan rabaa waa macnaha waxa weeye waa boqol iyo toban iyo afar oo macnaha boqol iyo toban iyo afar afar kitaab iyo boqol iyo toban xaashiyoodna waa la yidhaahdaa waxaa fiican cadad go-an inaan la sheegin inaan la dhihin mi-atun wa arbaca iyo saas baa fiican maxaa le riwaayaad badan baa jira riwaayaad badan oo midba uu macnaha qayb sheegay baa jirta weeyaan kutubahaasuu ilaahay soo dejiye badan waxaa la yidhi sayidinaa xasanu bisri baa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu soo dejiyey mi-ata wa arbaa wa arbacata kutub culuum badan buu ilaahay dhex geliyey culumtii ku jirtay towraad injiil zabuur furqaan waxau dhex geliyey qur-aankeennan imaamu shaafici oo kale wuxuu yidhi jamiicu maa taquuluhu lumma ummaddu hadalkay ku dhawaaqaysoo dhan sunnada nabi moxamed baa lagu sharxay wa jamiicu sunna sunnada dhammaanteedna sharxun lilqur'aan qur-aankay sharxu taha buu yidhi wax walba oo nabigu xukumay fahwa mimaa fahimahu min alqur'aan na waa la yidha ou sidaasna waa yidhi imaamu shaafici weeyi marka dadkii hadda ilaahay cilmiga siiyey ana madiinatulcilmi ilaa nabigu yidhi eewaxau nabigu yidhi wa caliyun baabuhaa sayid calina waa albaabkeedii dadkii ilaahay cilmiga siiyaa fahamkooda garanaya cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi jamiicu maa abrastuhu lakum min atafsiir wax walbo aan cilmiyahoon idiin sheego fahwa min caliyin buu yidhi sayidina cali xaggiisao ka ahaad sayid cali baa aad u cilmi badnaay marka culuumulqur'aanna aaday u badan taho iyadana aad bay u fara badan taha weeyaan kutubtaa marka faraha badan ayuu ilaahay soo dejiyo aad macnaha waxa weeye u khayrka badan oo aad macnaha u nuurka badan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ana sayidana muxamed khayru alambiyaa waalmursaliin walazima anahu sala allahu calayhi wasalam khayrun min kayrihim biluulaa watawraatu qiila ma'khuudatun min wari marka kutubaha afarta ah ayuu ilaahay soo dejiyey furqaanna nabigeenna lagu soo dejiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi calaa khayri ilmala hadda almala markii la yidhaha waa ashrafu alqoom nabiguna wuxuu ugu sharaf badan yahay ambiyada iyo rususha iyo ummadoo dhan nabigii ugu fadliga badnaa weeye calayhi salaatu wasalaam wa suxufi alkhaliili waalkaliimi fiiha kalaamu alxakami alcaliimi wa suxufu alkhaliili ee nabiyullaahi ibraahim xaashiyihii lagu soo dejiyey iyo walkaliimi nabi muuse xaashiyihii lagu soo dejiyey fiiha waxaa ku sugan suxufta kalaamu alxakami allaha xakiimka ah hadalkiisii allahaasoo alcaliimi ee cilmiga badan suxufu alkhaliili waalkaliim nabiyullaahi ibraahim iyo nabi muuse calayhima wa calaa nabiyina afdalu asalaati waatasliim xaashiyihii lagu soo dejiyey fiiha waxaa ku sugan kalaamu alxakami allaha xakiimka ah hadalkiisii alcaliimi ee cilmiga badan suxufi ibraahiima wa muusa qur-aanka waad aragta nabi ibraahim xaashiye baa lagu soo dejiyey nabi muuse xaashiye baa lagu soo dejiyey waxaa marka waajiba qofku inuu ictiqaadiyo ilaahay inuu nabi ibraahim ku soo dejiye suxuf wa ansala suxufan qabla tawraat calaa sayidina muusa suxufta cadadkood baa rabta ha baran laakiin ilaahay inuu ku soo dejiyey waa inaad ictiqaadisa weeyaan nabiyullaahi ibraahim iyo nabi muuseba ilaahay xaashiyo ku qoran yahay kalaamkiisu in lagu soo dejiyey aqwaasha qaar waxaa lagu wariyey sayidana saxaabiga layihaha abudar baa nabiga wuxuu ku yidhi baa la yidhi suxufu ibraahim maxaa ku qornay nabiga ilaahayo markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhammaanteed mahmaayooyin iyo qiso cajiiba bay ahayd waxaa ku qoray xaashiyihii nabi ibraahim ayuha almeliku almusalladu almubtala almaqruuru mala boqorkan oo macnaha kedsoomayow anugu kuuma soo bixin adduunyada inaad uruurido waxaan kuu soo diray dadka inaad cadaaladiisa ka shaqaydo oo qofka macnaha la dulminayo dulmiga aad ka celisa weeyaan waxaa kaloo ku sugneed qofka caaqilka waxaa waajib ku ah saacado ilaahay uu kula koodo inuu yeesho iyo saacad naftiisa uu ku xisaabiyo saacad uu daacada ilaae makhluuqa ilaahay ku tafakuro macnaha waxyaabahaasoo kalea ku qoreen waxaa kaloo ku qoray waraaqihii nabiyullaahi ibraahim qofku waa inuusan noqonin mid wal mar walba cunto iyo adduunyo oon iska hididiishana waa inuusan noqonin sidaasoo kaleeto iyo waxyaabahaasa ku qoray weeyaan nabiyullaahi macnaha waxa weeye ibraahim suxuftiisa qaybahaasa ku qoreed baa la yidhaahdaa iyo qaybo kaleeto ka sii badanna waa la sheegaa weeyi qaybo kaleoo ka sii badanna waa la sheegaa waa sidaas weeyaan nabiyullaahi muusa calayhi salaam suxuftiisana iyadana qaybo kaleeto ku qoreed iyadana waxya xigmooyin badanoo ku qoran bay soo qaadanayaan weeyi wa suxufi marka waxaa la rumaynayaahoo sida qur-aanku caddeeyey nebi ibraahim iyo nebi muuse ilaahay inuu ku soo dejiyey xaashiyo kalaamkiisu ku qoran yahay intaa bisaa la rumaynaya wa kullu maa ataa bihi arasuulu faxaquhu tasliimu waalqabuulu iimaanunaa biyawmin aakhirin wajab wa kullu maa kaana bihi min alcajab wa kullu maa shay dhammaantii ataa bihi maaga ou la yimid alrasuulu rasuulkii la doortay sala allahu calayhi wasalama fa xaquhu maagaa xaqiisu attasliimu hoggaansamid weeyaan iyo walqabuulu aqbalid iimaanunaa annaga rumaynteenna biyowmin maalin aan rumayno yoomkaasoo aakhirin dambeeya wajaba iimaankaasu waa waajibay wa kulli maa shay inaan rumaynana waa waajibtay kaana ahaaday maagaasu bihi ay fiihi fii daalika alyowm maalinkaas oo min alcajabi waxyaabaha cajiibka ah oo maalinta qiyaamo dhacaysoo dhan waa inaan rumayna wa kullu maa shay dhammaantii ataa bihi maaga ou la yimid alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa xaquhu maagaa xaqiisa nala ka doonayo attasliimu u hoggaansamid weeyaan iyo walqabuulu aqbalid shay walboo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam noola yimid xaq waxaa nugu ah oo nagu waajibaya alictiraaf waaliqraaru waaltasliimu waalqabuulu waaliimaanu bihi in aan rumayno raacno qirno oggolaanno ila waa sunnadii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay aayad qur-aana wuxuu nagu leeyahay wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nabi moxamed wuxuu idin siiyo qaata khayr iyo ama ha noqoto adduunyo ama ha noqoto khayrka aakhiro hanuunka iyo nuurka iyo sunnadii uu idinla yimid qaata wuxuu idinka reebana ka hadha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda nabigoo la addeeco waa lagu hanuunaa wa in tudiicuuhu tahtaduu buu ilaahay leeyahy nabi moxamed haddii aad addeecdaan waad ku hanuunaysaan nabi moxamed oo lagu daydana calayhi salaatu wasalaam waxaa noogu sugan hadda uswa xasana ayaa ku sugan baa la yidhaahdaa ilaa ila waxa weeye ilaahay wuxuuna leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi iswatun xasana ama uswatun xasana nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa la yidhi waxaa ku qoreed suxuftiisa waxaa cajiib ah qofka yaqiininaya naarta ee markaa iska faraxsan qofka yaqiiniyey naar iyo waxyaabahaas oo haddana iska qoslaya qofka u jeeda adduunyada birbirkeedaan xuxunka ah oo dhammaanaya oo haddana adduunyada ka daba ordaya marka waxa weeye xikmadaha waa lagu waana qaataa rumaynta aan rumayno iimaanunaa biyowmin aakhi biyowmin aakhirin maalinta dambayda rumaynta aan rumaynayno iyo wa kulli maa shay dhammaantii kaana ahaaday bihi ay fiihi fii daalika alyowm oo min alcajabi cajiibah waxyaabaha cajiibka ah oo maalintaa dhici doona rumaynta aan rumaynayno yoomul aakhiro iyo waxyaabaha dhici doona wajaba iimaankaasu waa waajibay maalintaa inaan rumaynaa waajib bay nagu tahay maalinta qiyaamo iyo dhexdeeda waxa iman doona haddee qof walbaahi maalinkaas waa rumaysan yahay laakiin maxaa la doonayaa al-isticdaadu lihada alyowm in loo diyaar garoobo oo zaad loo qaato ilaa zaadka meesha waad garanaysaa waa camalkaa saalixa weeyaan maalinta qiyaamo waxaa soo gelaya xashriga dadka la soo shirinayo xisaabta la isxisaabinayo siraadka la dul marayo acmaasha la miisaamayo amaalmarinta lays amaalmarinayo dadka qaar janno la gelinayo dadka qaar oo naar la geliyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam darkiisoo biyo laga cabo shafaacada nabiga oo mu'miniinta qiyaamada ilaahay siinayo yowmul aakhira markii la yidhaahdo xaggee ka bilowdaa yoomul aakhira waxaa yoomul aakhira loogu magacaabay waa maalinta adduunna ugu dambayda aakhirana ay ku bilaabanayso wuxuu ka bilowdaa buunka marka la afuufo weligiina ma dhammaanayo waa la yidhaahdaa ama dadku markay ku sugnaadaan daareynka ama naar ama janno ku dhammaadaa taana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhi maya yowmul aakhira wuxuu ka bilowdaa markaad dhimato oo qofku qabriga intuu ku jiraba aakhiradii waaba joogaaba maxaa yeele hadduu ahlu naar ahayna qabrigaa lagu cadaabaya ilaahan ka meen galnaye hadduu ahlu janno ahayna qabrigaa loogu jannaynayaabaa la yidhi marka yowmul aakhirada oo la rumeeyo weeyaan maalinta aakhiro ama macnaha maalinta yowmul qiyaamo bannaanka marka la taagan yahay gaalka markii loo fiiriyo konton kun oo sano halkaa maalin baa kala weynin badan ilaa shiddadow la kulmaya aada u badani laakiin qofka mu'minkaa laba ragcoo salaadahoo la tukado ama salaad waajibahoo la tukado waa kala fududdaha baa layidhi dadka marka qiyaamada ama bannaanka qiyaamada la keenayo oo maalinta qiyaamo lasoo shirinayo qubuurta laga soo bixinayo way kala beddelan yihiin baa layidhi qaar baa marka qabriga laga soo bixiyo waxay odhanayaan yaa weylanaa man bacahanaa min ma min marqadina yaa naga soo waday meeshii aan hurdaynay janna iskaga jireen war hurdada yaa naga kiciya bay leeyihiin baa layidhi markaasay malaa'igtu leedahay haadaa maa wacda araxmaan wa sadaqa almursaluun qaarna waxa waxaa la yidhi marka qiyaamada bannaankeeda la keeno qabriga laga soo bixiyo waxaa la yidhi shalla iyo cabaad bay bilaabayaan waa qaarka wejigooda madoobaadayo madoobaanaya baa la yidhi qaarna waa dadka mu'miniinta ah oo dadkii ahlu tawxiidka ahaa qabriga marka laga soo bixiyo ciidda bay iska jafayaan markaasay leeyihiin baa la yidhi alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxaz cana alxasana bay leeyihiin ilaahay naga waday murugada ayaa mahad u sugnaatay qaarna markii qabriga laga soo bixiyo waxay odhanayaan laa ilaaha ila allaahu walxamdu lilaah wejigoodiiyaa nuur ka baxayaa baa la yidhi dadka marka qiyaamada loo soo shirinayo qabriga laga soo bixiyo oo qiyaamada layskugu keenayo bannaankeeda waxaa la soo bixinayaa ayaga oo kabala ayagooo cagacad ayagoon dhar wadan ayaga oo maalinkii aan la gudin siday ahaayeen qof walba uu yahay ayaa la keenayaa baa la yidhaahdaa aqwaal badan oo kalena way iska jirtaa weeyaan oo qofkii macnaha la yidhaahdo meyidka dharkiisii oo ku dhintaa lagu soo bixiyaana waa la sheega yubcathuuna min qubuurin bisiyaabihim allatii maatuu fiiha markaasay ka cararee dharkiiga kabidaya naftiisii markii maxsharka la keenayo aqwaal noocaasa baa jirta qof marka mara la siiyo bannaanka marka la iskugu yimaado qofka ugu horreeyo mara la huwiyo ummadda waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam maxaa yeele nebi ibraahim wuxuu ahaa nabiga ilaahay dartii dharka inta laga tuuray naar lagu tuuray buu ahaa ee dabkii markay ku rideen ilaahay uu amar ku siiyey qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiima dabkii baaba la yidhi qabow noqo waxba ma qaadi kartid nabi ibraahim waxba ha u geysanin haddana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa la siinaya xullatan acdamu min sayidina dadka marka maxsharka bannaanka qiyaamaha loo soo wadayo qof baa daabad saaran qof baa lugaynaya qof baa wejiga ku soconaya midabyadoodu xitaa waa kala beddelan tahayo qaar baa marka bannaanka qiyaamo loo soo wado calaa suurati alqanad qaradati daanyeero iyagoo u eg baa bannaanka la keenaya waa dadkii zunnaadda ahaa ilaan ka meengalnay qaarna iyagoo doofaarra u eg baa la keenayaa waa dadkii xaaraanta iyo canshuurta cuni jiray baa la yidhi qaarna iyagoo indhoolayaala baa la keenayaa waa dadkii xugunka ku jawr fali jiray baa la yidhi qaarna iyagoo dhegala' baa bannaanka qiyaamo la keenayaa waa dadkii camalkooda la tacajubay qaarna iyagoo carrabkii ka laalaado oo maalka da'ayso afkooda ayaa la keenayaa waa dadkii ummadda waanin jiray laakiin ficilkooda iyo qowlkooda isku mid maahayn dadkay maalin walba wacdinayaan ayaguna ku dhaqmin mayaan dadna waxaa bannaanka la keenayaabaa la yidhi gacmaha iyo lugaha iyadoo laga gooyey oo luguhu ka go'an yihiin gacmuhuna ka go'an yihiin wa hum aladiina yu'duuna aljiiraana waa dadka deriska dhibi jiray qiyaamada waxaa la keenaa iyagoo luga go'an oo gacmo go'an baa la ilaahan ka meengalnay dadna waxaa la keenayaa geed naareed oo dogoba dushii iyadoo saa loo jiifiyey waa dadkii ummadda xabsiga iyo maxkamadaha u taxaabi jiray oo been ummadda ku dacway jiray baa la yidhi oo sidaa ku dulmi jira weeyaan oo halkaa uu wadi jira suldaanka uu dacwo beena ku oogayey dadna waxaa la keenayaa iyagoo aad u qurun badan waa dadkii shahwada iyo balwadooda iska raaci jiray baa la yidhi dadna waxaa qiyaamada la keenayaa macnaha maxsharka la keeni doonaa jubbado naareed oo laami ah jirka iyagoo loo geliyey waa dadkii kibirka iyo cujbiga iyo ee shaafeertanka badnay baa la yidhi dadka markii maxsharka la yskugu keenoo la xisaabiyo oo oo siraadka dushiisa la marayo way kala beddelan yihiin naftoodu dad baa markay siraadka dushiisa marayaan way badbaadayaan naarta jahannabay ka badbaadayaan dad baa waxay ku marayaan siraadka la dul marayo isha inta la ysku qabto oo kaleeto dad baa waxay ku marayaan hillaaca walac isha dafo oo macnaha ishu raacda oo kale oradkiisa dad baa waxay ku marayaan dabaysha dheerayda oo kale oradkeeda wax la eg dad baa siraadka waxay ku marayaan shimbiraha biiba oo kale oradkooda wax la eg dad baa waxay ku marayaan faraska dheereeyo oo kaleeto oradkiisa wax la eg dad baa waxay ku marayaan siraadka dushiisa ayagoo ordaya dad baa waxay marayaan ayagoo lugaynaya dad baa waxay marayaan ayagoo gurguuranayo gacmaha iyo jilbaha ku soconaya waa qof walba iyo camalkiisa meeshaa lagu maraa weeye macnaheedu qof walba iyo camalkiisa lagu maraa haddee qofkii markii hore dembiga aada uga fogaan jiray maalintaa ayuu ku badbaadi doonaa siraadka dushiisa waxaa ka soo taagtaagan nabigeennu siduu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam biro la yidhaahdo kalaaliibu naar kalaaliib biro la yidhaahdo oo galgaloolan oo macnaha siraadka geesihiisa ka soo taagan baa la yidhi oo qofka qabanaya ku dhegaya markaasuu waxa weeye qof bay googoynayaan oo dhaawacayaan isagoo dhaawaca ayuu muddo ka bacdi siraadkii ka soo bixi doonaa markaasi qaarkood wuxuu yidhi ilaahay oo meeshan maxaad noogu reebtay waan daahnay waana laka wada tegey camalkiina idin reeba anugu idinma reebin weeye ilaahayna badbaadiyo meeshaa siraadka ah iyo bannaanka qiyaamo su-aasha qabriga sakaraadka ilaahay kulli ana badbaadiyo waa arrimo weyn oo aada u shido badan nabi walbaa wuxuu leeyahay maalinkaa xawd iyo darbiya laga cabayo oo ummaddiisu ka cabayso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam macnaha ayaa ugu horreeya kuwa kalena waa leeyihiin baa la yidhaahdaa haddee darka nabiga qofkii hal mar biyo ka caba weligii dambe ma oomaya baa la yidhi weligii dambe ma oomayo weeyaan marka maalintaa qiyaamo in la rumeeyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam shay walba oo noola yimidna la qaato waajib weeyaan wa kullu maa ataa bihi arasuulu faxaquhu tasliimu waalqabuulu iimaanunaa biyowmin aakhirin wajab wa kullu maa kaana bihi min alcajab marka kitaabkan hadda dersigiisii afraad maanta intaasaan kusoo koobaynaa waa kitaab aada u cajiib badan ilaa laba dersi meelahaas baa noo laaban haddii ilaahay idmo oo ka sheekay doonta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam siiradiisi nabiga awlaaddiisii nabigeenna dhalashadiisii nabigeenna abtiriskiisii nabigeenna sawjaadkiisii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam carruurtiisii nabigeenna dheelmintiisii sala allahu calayhi wasalam waa kitaab caqiidada iyo dersiga ka hadlaya siirada rasuulka marka aan insha allahu si fiican uga faa'iidaysanno caqiidatulcawaam baa la yidhaha waa kitaab aada u barako badan dersigiisii afraad maanta intaas baan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco qabriga ilaahay ha noo waasiciyo khaatumada ilaah ha noo hagaajiyo xisaabta maalinta qiyaamo ilahay ha noo fuudeeyo waalidiinteenna iyo mucallimiinta iyo muslimiinteenna ilaahay ha u naxariisto dhammaantoodba darsigeenna afraad ee kitaabkeennii caqiidat alcawaam intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu